saraakiil ka socota qaramada midoobey iyo dowladda soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku yeeshay kulan ku saabsan sidii soomaaliya dib loogu soo celin lahaa maamulka duulimaadyada hawada dalkeeda saraakiil ka socday kooxda kakaas oo ah kooxda maamusha hawada soomaaliya oo fadhigoodu yahay magaalada nairobi hay-adda u n d p a hay-ado kale ayaa kulan la qaatay wasiirka warfaafinta iyo gaadiidka ee soomaaliya cabdulaahi cilmooge xirsi wasiirka ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay bilowday soo wareejinta maamulka hawada oo dhowaan taasi ay dhici doonto sidoo kale goromada muqdisho ee nairobi ay ka wada shaqayn doonaan sidii si wada jir ay u maamuli lahaayeen hawada soomaaliya iyadoo wixii iminka ka dambeeyana dowladda soomaaliya wax laga weydiin doono ogolaanshaha hawada soomaaliya weriyaha v o a magaalada muqdisho mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan inoo haya kulanka oo arrimaha hawada soomaaliya looga hadlayay waxaa ka qayb galay saraakiil ka tirsan hay-adaha qaramada midoobay iyo wasaaradda warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta soomaaliya labada dhinac ee kulanka yeeshay waxay ka wada hadleen sida loo soo celin karo kontaroolka hawada soomaaliya wasiirka warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi cilmooge xirsi ayaa saxaafadda isagoo la hadlayay wuxuu sheegay in saraakiisha qaramada midoobey ay ka wada hadleen sida dib loogu soo celin karo nidaamka lagu maamulayo hawada soomaaliya wasiirka warfaafinta ayaa sidoo kale wuxuu xusay in laga bilaabo maanta kontaroolka hawada soomaaliya wax laga weydiin doono dowladda federaalk soomaaliya shirka maanta uu saldhig u yahay inaannu si guul ah aanu u bilownay soo wareejintii hawadaas oo dhaqan geli doonta muddo kooban oo aan sii bilaabi doonno inaannu si siman oo garba siman labadaa garoon ay u wada shaqeeyaan kenya iyo muqdisho oon isdhaafsanno staff oo inta aanu ka meel gaarayno oon wax wada maamullo oo muxuu ahaayey hawada soomaaliya laga bilaabo maanta dowladda wax laga weydiin doono ama clearansiga waxa loo yaqaano hawadeeda ogolaanshaha iyada la weydiin doono hay-adaha jooga meeshaan icow ay ka mid tahay u n d b ay ka mid tahay unsuwa ay ka mid tahay taad ka mid tahay kakis ka mid tahay iyo annaga oo tiam ah muxuu ahay xagga dowladda matalayna ayaa shirkan u ahaa saldhig wasiirka warfaafinta cabdulaahi cilmooge ayaa sidoo kale wuxuu caddeeyey soo celinta hergelinta nidaamka kontaroolka hawada soomaaliya inay u soo galeen dadaal aada u sarreeya taasi oo maanta guusheeda ay taagan yihiin arrintii khusaysay hawada soomaaliya airsbaceka soomaaliya ee aad intiina badan ogtihiin sagaal iyo toban sano ka hor in loo wareejiyey nairobi kenya sababtuna ay ahayd nabad darro darteed inaynu ku guulaysan weynay hawada inaanu mas-uul ka noqono dowlad ahaan waxaa nasiib wanaag noo ah arrintaas in shaqo badan aan ka galnay wasaaraddu ka gashay iyo singer staffkeedu peter nowd oo isaguna ka socday hay-adda ecow ayaa ka hadlay kulanka ay la yeesheen saraakiisha saadaasha hawada iyo wasaaradda warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta
It's been a very profitable meeting. We've come to a number of agreements. One is going to be uh, confirmed through the signing of a declaration of between the government of Somalia and the International Civil Aviation Organization in Montreal. We, we are positive that the transition from Kenya waxaan uga mahad celinayaa wasiirka kulanka uu maanta isugu yeeray waxa uu ahaa kulan faa'iido badan oo waxyaabo badan oo muhiima looga hadlay mid ka mid a arrimahaasi waxaa ka mid ah xaqiijinta saxiixa heshiiska dhex maraya dowladda soomaaliya iyo hay-adda qaramada midoobey ugu qaabilsan duulimaadyada hawada ee magaalada montreal waxaan aad ugu rajo weynahay in tallaabada magaalada nairobi looga soo rarayo howlaha hagista duulimaadyada soomaaliya ay wakhtigan dheereen dhici doonto si rasmi ahaanna loogu soo wareejin doono soomaaliya waxaa jira tallaabooyin arrimahaasi lagu higsanayo oo aan diyaarinay howlaha qaabka rarista way bilowdeen laakiin weli ma jiraan wax qalab ah oo lasoo dhigay soomaaliya
aad iyo aad baad umahadsan tahay daawdaways warbixintaasna magaalada muqdisho waxaa nooga soo diray waryaha v o e da mukhtaar maxamed xatoosh